madaxweyne farmaajo ayaa lasoo sheegay inuu wejigabax kala soo laabtay magaalada kinshaasa ee caasimadda waddanka konga d r halkaas uu kula soo kulmay guddoomiyaha midooda afrika ee xilligan oo ah madaxweynaha waddanka kongo safarka farmaajo oo dhowr arrimood daarnaa ayaa mid ka mid a waxay ahayd in midowda afrika uu taageero go'aanka ay dhowaan gaareen xubno kooban oo ka mid a aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya kaas oo laba sanno oo muddo kordhina lagu siiyey farmaajo inkastoo midowda afrika uu qayb ka ahaa quwadihii caalamiga ah ee diidmada kala hor yimid muddo kororsiga haddana farmaajo waxaa u sawirneyd in guddoomiyaha wareegtada ah ee midowda afrika uu wax ka bedeli karo arrinta sida laga soo xigta howlwadeenno ka mid a xafiiska midowda afrika ee soomaaliya jasakeedhi hogaamiyaha kongo oo ku hadlaya afka midowda afrika ayaa la sheegay inuu farmaajo la wadaagay in midowda afrika uusan taageeri karin muddo kordhin aanay soomaalidu u dhammayn caalamkuna uu ka biyo diiday wuxuuna la wadaagay madaxweynaha in haddii uusan aaminka ku qabin reer galbeedka inay iyagu ka caawin doonaan wadahadalka isaga iyo dadkiisa farmaajo oo la sheegay inuu arrinkaas si weyn u dhibsaday ayaa soo gaabiyey safarkiisii kinshasa waxaana uu saakay aroortii ku laabtay magaalada muqdisho muddo kororsigii ilaa hadda wax ictiraafa waa loo laayahay lamana yaqaana waxa xiga ee uu madaxweynuhu fali doono maadaama ay soomaalidii iyo caalamkiiba qaadiceen go'aankaas dad badani waxay qabaan in qorshahan agoonka ah uu ku dhammaan karo inuu farmaajo ka tanaasulo ama inuu dalka fowdo geliyo dhinaca kale villa soomaaliya ayaa lasoo warinayaa inay diyaarinayso qorshe ay maxkamadi ugu yeerayso taliyihii hore ee booliska gobolka banaadir saadaq cumar xasan saadaq john oo muddooyinkan dambe noqday caqabadda koowaad ee maamulka farmaajo guddi ayaa la sheegay in loo saaray inay soo diyaariyaan eedo u badan dilal qorshaysan iyo bob hanti oo lagu soo oogi doono saadaq john si ay maxkamadi u amarto in lasoo qabto guddiga arrintan loo xil saaray ayaa isugu jira saraakiil ciidan xubno ka tirsan maamulka nisa iyo wakiillo ka socda xafiiska madaxweynaha waxaa jira eeda loo haysto farmaajo fahad yaasiin saadaq john iyo khayre oo afar sano ku dhowaad isku aragti ka ahaa siyaasadda amni ee dalka laakiin hadda waxaa socda in saadaq john lagu gooni yeelo eedahaas si loo bannaysta in la weeraro ama la qabto waxaa kaloo jirta aragti uu maamulka madaxweyne farmaajo ka qabo abaabulka eedahan oo ah inuu saadaq john aqbalo inuu ka laabto mowqifkiisa iyo inuu ka dhex baxo xiisadda farmaajo iyo mucaaradkiisa dalkana uu isaga tago haddaba waxay dad badani isweydiinayaan saadaq john ma isfuran doonaa oo inta aanay kooxda loo xil saaray shaqadani soo gudbin warbixinta eedaynta ah isagu xog ma bixin doonaa oo saxaafadda ma u gudbin doonaa gaboodfalladii dhacay intii uu la joogay maamulka farmaajo sida loo maleegay iyo cidda leh mas-uuliyadda koowaad mise waxa uu noqon doonaa mid jawaaba marka la soo eedeeyo xilligaasoo ay adkaan doonto in la aamino isdifaaciisa dhinaca kale musharixiinta mucaaradka ayaa u muuqda inay ku dhici laayihiin inay tallaabo milatari qaadaan iyagoo in muddo awooday hub aruursi iyo ciidan qoris laba sababood ayaa loo badinayaa waxyaabaha ay musharixiinta mucaaradku u qaadi laayihiin tallaabooyin ay in muddaha afka ku hayeen mid waa cabsi ay ka qabaan inay saaxadda siyaasadda ka baxaan haddii ay dagaal galaan oo ay dad kale ka faa'iidaystaan fursaddooda iyo midda labaadoo ah cabsi ay ka qabaan in beesha caalamku ay ku darto dadka ay rabta inay cunaqabateynta saarto labadaas arrimood dartood mucaaradku waxay raadinayaan saraakiil bilaawdo howsha oo ay ku daba faylaan inay heli karaan saraakiishan waa macquul laakiin siday ugu kalsoonaan karaan inay si dhaba ula jiraan ayaa adag maadaama saraakiisha ciidan ee muqdisho ay badi lacagtu u tahay mabda'a koowaad tiyo maamulka farmaajo uu aad u yaqaano adeegsiga lacagta sidaa darteed waxaa jira walaac ku saabsan in saraakiisha ay mucaaradka ku tashanayaan inay macquul tahay inay dhinaca kale u wareegaan haddii ay fursado dhaqaale ka arkaan tani waxay hoos u dhigaysaa qorshaha mucaaradka qaarkii aaminsan yihiin oo ah in tallaabo milatari xal lagu raadiyo maxay kula taadiga